iskuulkan ayaa iga soo booday waa la fur ayaa lagu hayaa hadda laakiin u maleen maayo inaan ku laaban doono warqaalid maxaad keligaa u sheekaysanaysaa oo ku daaray maanta iskuulka ayaa la furay waxaana ka walwalsanahay kulaabashadiisa waayo sanad dugsiyeedkii hore dhib weyn ayaa ku qabay oo aad ayay igu adkaayeen maadooyinka qaar sida xisaabta sayniska iyo tiknolojiyadda iska daa oo waxaan ku dhihi lahaa shaqayso oo si fudud oo lacag lagu samayn karo ayaa jiro oo aad ku noqon karto taajir maxaad ka wadaa aad taajir ku noqon karto haa suuqa gal oo raaso lacag deen ah oo aad alaabo baac mushtari ah aad kusoo gadato si aad u iibiso halkaasna aad faa'iido ugu samayso maxaad ugu baahan tahay iskuul iyo dhibkiisa markaas muddo kooban ayaad wax ku qabsan kartaa saaxiib waa in aan ka fekeraa taas waa mahadsan tahay maxaan sameeyaa tala maanta ayay la jirtaa ma qaataa saaxiibkay taladiis mise iskuulkayga ayaa dib ugu laabtaa haddaa qaato taladiisa xitaa qof aan wax baran sidee ganacsi u sii wadi karaa bal guriga han tago oo aan la soo tashto waalidiinta iyo walaalahay
khaalid hooy maanta dhan ayaa kaa welwelisanaa ilaahay maku nabad keena hooy soo fariisa hooy casho aan kuu keenay hooyo marka hore inaan kula hadlayaan rabaa maxaa dhib ahoo jira khaalidow maya wax dhibaa ma jiraan laakiin iskuulkan ayaa dhibay inaan ka haro oo aanan sanadkan aadin ayaa rabaa inaan shaqaysta ayaa rabaa maxaa dhahday haa hooyo waa saas ee tale ayaan kaaga baahanaha ma adigoo maanta maraya heerka saddexaad oo haysta waxbarasho bilaash ah oo aadan hore u helin ayaad ila timid waxaan ka harayaa iskuulka idhegaysi khaalidow maalinkaan kaa diiwaangeliyey barnaamijkan waxbarashada as-aasiga oo degdega ah waad waan ku farxay soo diyaarso dharkaagi beri waxaan ku laabanaynaa iskuulka waxaan rabaa inaad noqoto wiil horumarka gaar noloshiisa oo xirfad bartay haye hooyo markaan ku dhegaystay warkaaga waan qaatay dib ayaan ugu laabanayaa iskuulkayga ma aragta dadkii kaa horreeyey oo qalin jabiyey siday wax u barteen subaxii dib ayaan ugu laabanayaa fasalkaygii macalimad faaduma subax wanaagsan wanaagsan khaalid waan ku faraxsannahay inaan ku arko adigoo iskuulka ku soo laabtay runtii waxaan aad ugu walwalsanaa maqnaanshiyahaaga tan iyo intii iskuulka la furay waayo waxaad tahay wiil aad u dadaal badan oo hami sare ka lahaa inuu ku guulaysto waxbarashadiisa mahadsanid inaan ka harayaan rabay iskuulka laakiin markaan waalidiinteeda la tashaday iyo walaalahay waxaan go'aansaday inaan ku soo laabto waxaad qaadatay go'aankii ugu fiicnaa noloshaada ma og tahay in sanadkan uu sanadkii hore ka xamaasad iyo shaqo badan yahay macallimiin cusub ayaan iskuulka u qornay waalidiintii iyo xubnihii maamulka bulshada oo kaashanaya wasaaraddeena waxbarashada waxay isku raaceen in waxbarashada la dardargeliyo waan ku faraxsanahay inaan warkaas farxadda leh maqlaa waxaana rajaynayaa in casharadu ay fududaan doonaan khaalid waxbaha ka welwelin casharada waxaa mar kasta ku caawinaya macallinka fasalkaaga maado kasta oo kugu adag waxaa gacan kaa siinaya macalinkeeda intaay xiisadu socoto iyo kadibba waxaan diyaar u nahay in aan dhisno ardaydeenna si ay wax u bartaan waxbarashadu waxay kuu furaysaa irdaha adduunka oo dhan waa tan aad ku horumarin karto naftaada waxaan boqolkiiba boqol aaminsanahay in aad tahay shakhsi karti ilaahay siiyey oo ka soo bixi kara inuu ka shaqeeyo casharadiisa waayahay macalimad waxaan hadda gelayaa fasalka si aan ugu biiro xiisadda socota
riwaayadan waxaa idiin soo gudbiyey wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo wasaaradaha waxbarashada dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka oo kaashanaya barnaamijka bar ama baro baab